faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon xiisad colaadeed oo ka taagan gobolka sool kadib dil halkaasi lagu geystay qof shacaba faahfaahinno ka soo baxaya qarax lala eegto ciidamo ka tirsan amisom booliiska kenya oo gubay qaad loo soo waday soomaaliya kadib howlgal ay ka sameeyeen gobolka xeebta dalkaasi gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo ciidamada ku amray inay dilaan dadka dhibaatada ka wada gobolka shabeellada hoose xuduudda soomaaliya iyo kenya oo la xihay kadib xanuunka covid nteen oo laga helay magaalada mandheera iyo madaxweynihii dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka hadlay colaadaha ka taagan gobollada dalka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door koran warka doore raadiyaha cadaada dhegaystayaal goor u diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo waa duhurnimo arbacaha taariikhduna ku beegantaha sideedda bisha afraad sanada labaatan labaatan warka duhur dhegaystayaal waxaa idila socodsiin doona anigoo sharmaarka dhanka farsamada waxaa iga saaciidaya saaxiibkay haashim yare xiisad colaadeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka taagan tahay qeybo ka tirsan gobolka sool kadib dil halkaasi lagu geystay qof shacaba oo si weyn looga yaqaanay deegaanada gobolka sool wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in deegaano ka mid a gobolkaasi ay maanta ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexaysa laba milashiyo beeleed oo wadadega degmada xudun ee gobolka sool xiisadda ayaa waxay ka dambaysay kadib markii nin shacaba lagu dilay agaarka degmada xudun kadib markii ehelada ninka la dilay ay dalbadeen in loo soo gacangeliyo shakhsiga dilka geystay dadka degmada xudun qaarkood ayaa waxay warbaahinta u sheegeen xaafado ka mid ah degmada ay ku wada sugan yihiin maleeshiyaadka kasoo kala jeeda ninka wax dilay iyo kan la dilay iyadoo laga cabsi qabo inay dagaalamaan wararka ayaa waxay intaa ku darayeen odayaashii waxgaradka degmada xudun ee gobolka sool ay wadaan waanwaan ku aadan sidii looga baaqsan lahaa dagaal dhex mara labada maleeshiya beeleed ee wadadegaa degmada xudun
gudoomiyaha ciid- waa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa ku amray ciidamada qalabka sida ee soomaaliya inay tallaabo ka qaadaan dadka dhibaatada ka wada gobolka shabeellada hoose
degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa ku sugan saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyagoo halkaa u tegay wax ka qabashada dilalka aanooyinka qabiilo xiriira ee ka dhacay degmadaasi magaalada waxaa ka dhacay kulamo dhex maray odayaasha dhaqanka degmada wellaweyn iyo saraakiisha maxkamadda ciidamada iyadoo saraakiisha maxkamadda ciidamada ay sheegeen in tallaabo laga qaadayo dadka ka dambeeya dhibaatada ka dhacday degmadaasi gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shoote ayaa sheegay in ciidamada iyo saraakiisha ciidamada danab ay amar u qabaan inay nolol ama geeri ku keenaan dadka ka dambeeyey dhibaatada iyo delalka ka dhacay degmada wellaweyn waxa uu hadalkiisa intaa ku darin haddii dadka ka dambeeyey dhibaatadaasi la keeno iyagoo mayda ay caddayn doonaan in dhiiggiisu bannaanaa islamarkaana uu waday dhibaatada dadka soomaaliyeed iyo hantidooda ugu dambeyn waxa uu sheegay inaan looga hari doonin ciddii dadka dhibaataysa dhammaan ciidanka danabna ay waajib ku tahay inay tallaabo ka qaadaan maanta aan annaga u imaanay wixii ka dambeeya ciidamada iyo saraakiisha danab waxay amar u qabaan oo amar maxkamadeed u haystaan qofkii muwaadin soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cidda difaacaysa nolol iyo geeri tooga ku keenaan waxaan ballan qaadaynaa xitaa haddaa geeri ku keentaan inaan ku dul akhrino inuu dhiiggiisa hadur ahay oo asaga dhibaatada waday inaan ku dul akhrino taas inaad gaarsiisaan dadka hala gaarsiiyo in aan ciddi ciddi dhibaataysa looga haraynin saraakiishuna waxay ku amran yihiin ay ku- ku- ku amar u haystaan inay soo qabtaan cid walba oo muwaadin naftiisa iyo hantidiisa dhibaataysa degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka dhacay dilal la xiriira aanooyin qabiil iyadoo ay dhaceen dhacdooyin argagax leh oo ay ka mid ahaayeen in qof la gowraco ama qof in la dilo kadibna meydkiisa la gubo
madaxweynihii dowladda kumeel gaarkeeda ee soomaaliya shariif sheekh axmed ahna hogaamiyaha xisbi madasha xisbiyada qaran ayaa ka hadlay colaadaha ka taagan gobollada dalka haashim cumar xasan ayaa warbixinta warkaa inoo sii dheeraynaya gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay dagaalka sokeeye ee kasoo cusboonaaday gobolada galgaduud baay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose sheekh shariif ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ah ee wada degan inay ka waantoobaan dhacdooyinkii argagaxa lahaa ee maalmihii dambe lagu arkayo baraha bulshada oo dad la gubay ay ka muuqdeen sheekh shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale aad u cambaareeyay falkii kufsiga ah ee carruur saddex jir iyo afar jir ah loogu geystay degmada afgooye Ee, waxyaabo dalkeenna ka socda oo aan wanaagsaneyn oo ah dagaallo sokeey oo soo saal- soo laalaabtay Ee, dad walaalo ah oo wada deegaan ah oo wada deganaa muddo dheerna ay isku dilayaan ee laga bilaabo shabeellada hoose jubbada ee, hoose ee, kismaayo duleedkeeda sidaas oo kale gobolka galguduud sida furunta foore iyo balecad Ee, arrimahaas ee, runtii waa arrimo dadka soomaaliyeed oo dhan walwalgelinaya xilli ee, duruufo adag ay jiraan oo adduunka oo dhan ay ka dhacayaan cudurro halisa oo dadka safureyn ugu dhacaya ee dad badan ay u dhinteen adduunka waaweynana uu la tacaalayo iyo dadka soomaaliyeed oo duruuf adag la daala dhacaya oo runtii haddana aada moodo dagaalka inuu qaatay ee, hab aan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo lasoo sawiro social media lasoo geliyo iyo ayadoon la kala saaraynin xataa dadka birmageydada ah Ee, intaas waxaa sii dheer ee, kufsiga ee, ilmaha yaryar oo ayagana aada ee, k- hubo inaad la socotiin ee, ilmo yaryar oo la kufsaday oo saddex jir ah oo weli waxaan hore u dhicin ah iyo dad la gubaayo guryo la gubaayo runtii waa wax aada looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadamnimadu intoodaba ay kasoo horjeedaan dhaqanka soomaaliyeedna aada uga xun marka waxaan leenahay dadka howlahaas ku howlan dhammaantood ee, ilaahayna ha ka cabsadaano ee, hana joojiyaano ee, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataano mas-uuliyadooda maxaa yeele arrintan waa arrin khatarah waxayna keeni kartaa ee, cawaaqib xumo ee, waana wax ilaahay looga fogaanayo dhaawacayana ummadda ee, laga shaqaynayo midnimadeeda iyo inay dib uga kabato ee, dagaalka sokeeye waxaan leenahay ee, wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyooda la dilo maanta iyo dad la barakiciyo waxba laguma gaarayo dhowr iyo soddon sano ayaa lagu soo jiray marka waxaa la rabaa in laga waantoobo arrimahaas dadka dhintana allah u naxariiso dadka dhaawacana la caawiyo la caafiyo dadka soomaaliyeed meelay joogaanna waxaan leenahay arintaas waa inaan ka wada gurmanaa dhammaanteen ka geysanaa gacan walaalnimo iyo dib u heshiisiin iyo dhiigga daadana in la joojiyo qof kastoo mas-uuliyada saarantan inuu ka qayb qaata la rabo arrintaas ilaahay hortiisa iyo ummaddan horteeda mas-uuliyaddu ma aha kaliya inaad magac bulshada ku taqaane waa inaad gudato waajibaadka ku saaran marka waxaan leenahay dhammaan ha laga wada qayb qaato colaadana ha la joojiyo uu waxba kama imaanayaan wanaaga arrimahaas aan soo sheegnay caradana insha allahu tacaala ha la kontaroolo oo dad weligood daris ahaa oo wada deganaa maanta inay isu dilaan qabiil iyo dhul ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyaho aan ku wada noolaan karno naga wada badan oo si walaalnimo ahlnimo ugu wada noolaan karno in maanta laisku dilo iyada laftigeedu waa nasiib daro marka waxaan leenahay meeshii aan ka fikiri lahayn ay dalkeenna sida aan nabad uga dhigno horumar uga shaqayno ummadeenna isugu soo jiidno inaan maanta haddana colaad iyo mataqaanaa ummaddii inay kala qaxdo laga shaqeeyo wax aad iyo aad looga xumaado gebagabadii wuxuu si qoto dheer ah uga sheekeeyey halista cudurka covid nteen iyo muhiimadda ay leedahay in la qaato talooyinka dhaqaatiirta cudurkan dilaaga ah oo halista ah oo aadka u faafa ee la yidhaha coronavirus dadka soomaalida runtii waxaa aad u muuqata inaysan diyaargarow fiican arrintan u gelin arrintaas fariimaha caafimaad inaysan qaadanaynin in aan la samaynin waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin oo ay ka mid yihiin gacmaha in la dhaqo in laga fogaado in aad laysugu soo dhowaado oo yacnii dadku ay kala joogsadaan ugu yaraan mitir laba mitir salaanta gacantana la joojiyo lagu kaaftoomo assalaamu calaykum gacmaha dhaqitaankoodana aada loo badiyo arrintaas waa muhiim maxaa yeele waxaad ogtiin dalkeennu isbitaallo haddii dadku jiradaan howlahaas ku filan ma qabo caafimaadku aaduu u liitaa marka inaan ku dadaalno inaan caafimaad qabno arrintaas waa arrin diinteennu na farayso caqliga bani aadamka uu noo sheegaayo adduunka oo dhan ay samaynayaan dowladihii waaweynaa ee haystay imkaaniyaadka ama caafimaadka fiican ayaa maanta kumanaan u dhimanayaan marka walaalayaal fariinta caafimaadka ee ku aadan coronavirus ha loo dheganuglaado social distancinga ha la sameeyo gacmaha ha la dhaqo salaanta oo gacanta ha la joojiyo aada ha loo taxadiro qofkii dareemo inuu arintaas ay la soo gudboonaatana dadka iyow la soo dhexgelin ee hala xidhiiro dhaqaatiirta
halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waradiiha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow iyo sidoo kale magaalada dhuusamareeb oad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magahertisa booliiska waddankaasi kenya ayaa gubay qaad loo soo waday soomaaliya kadib howlgal ay ka sameeyeen gobolka xeebta ah ee dalkaasi kenya
ciidamada badda dowladda kenya ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen dooye siday qaad fara badan kuwaasoo la doonaya in la soo geliyo gudaha dalka soomaaliya qaadkan saarnaa labada dooyood ayaa lagu qiimeeyey in ka badan laba boqol oo kun oo dollar waxaana la sheegay inay jiraan dad waday jaadkaasi oo la qabtay kuwaasoo xabsiga la dhigay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada badda ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen iyagoo fulinaya amar ka soo baxay madaxda sare ee dalka kenya oo lagu joojinayay in dalkaasi laga dhoofiyo qaadka si looga hortago faafidda cudurka koronafayraska sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu bogaadiyey ciidamada gacanta ku dhigay jaadkaasi loo soo waday soomaaliya iyadoo goob fagaaraha lagu gubay saddexdii bishan ayaa gaadiid siday jaad oo la doonayay in si qarsoodiya loo soo geliyo soomaaliya lagu qabtay inta u dhaxaysa laamu iyo garisaan kuwaasoo la gubay dalka kenya ayaa waxaa laga helay kiisas badan oo cudurka koronafayraska waxaana taasi ay sababtay in dowladda soomaaliya iyo kenya ay qaadaan tallaabooyin dhowr ah oo looga hortegayo cudurka maadaama labada dal ay yihiin kuwo darisa
faahfaahinno dheeraadaha ayaa ka soo baxaya qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan amisom gaar ahaana burundi kuwaas oo ku sugnaa deegaano dhaca gobolka shabeellada dhexe wararka laga helayo gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay sheegayaan ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika amisom qarax khasaare geystay lagula eegtay waddada xidhiidhisa magaalooyinka balcad iyo jowhar gobolka shabeellada dhexe qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa agaarka tuulada galooley oo ku taala dhinaca waqooyi ee degmada balcad lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa burundi oo ka baxay degmada balcad kuna wajahnaa magaalada jowhar goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen ciidamada burundi ay xilliga qaraxa lala eeganayay ay ahaayeen kuwo waddada lugeynayay oo howlgal ku jira hase yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha qarax qaraxaasi ka dhashay al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa iyagoo sheegay in qaraxaasi khasaare ku gaarsiiyeen ciidamada burundi oo ka mid a ciidamada amisom ee jooga soomaaliya
xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa la xiray kadib cabsi laga qabo xanuunka covid nteen waxaana arrimahaasi ka hadlay maamulka degmada baled xaawo iyadoo xuduudda ku taalla
maamulka magaalada baled xaawo ee gobolka godo ayaa ku dhawaaqay inay xireen gebi ahaanba socodka dadka iyo gaadiidka ee xadka u dhexeeya magaalooyinka mandheere iyo baled xaawo ee dalalka soomaaliya iyo kenya tallaabada ayaa ka dambeysay kadib markii magaalada mandheera ee dalka kenya ee xuduudda la leh magaalada baled xaawo laga xaqiijiyey laba kiis oo la xidhiidha xanuunka kornafayraska gudoomiyaha degmada baled xaawo ee gobolka godo axmed bare sheekh cabdulaahi ayaa sheegay inay qabaan walwal aad u sarreeya taasoo la xidhiirta labada kiis ee cudurka korona ee laga helay magaalada mandheera maadaama labada magaalo ay xiriir wada leeyihiin wuxuu sheegay gudoomiyaha in gebi ahaanba ay joojiyeen isocodka dadka iyo gaadiidka ee labada magaalo ee mandheere iyo baled xaawo tallaabooyinkaas ayuu sheegay gudoomiyahan looga hortegayo cudurka covid nteen islamarkaana xadka geeyeen ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa horey waxay u qaaday tallaabooyin dhowra oo ay uga hortegayso cudurka korona iyadoo joojisa duulimaadyada caalamiga ah iyo sidoo kale ku dhawaaqidda in la xiray isocodka cirka iyo dhulka intaba
warkii door dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaalada cadaado idiga imaanayay sidoo kale istuudiyahayga magaalada dhuusamareeb oad naga dhegaysanayseen siddeetan iyo siddeed dhibic ceber megahertis iyo caalamkao dhan oo aad nagala socoteen barta aan ku leenaa internetka ee w w dot radio cadaado dot com waa naga intaa warka waxaa soo saaray dilada socodsiin anigoo hashim marke maxamed maxamuud waxaa ii farsameynayay saaxiibkii hashim yare intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan